socdaan magaalada meel ka kore ka socdaan welina magaalada dagaal kama jiro aniganaas magaalada markaan kusugahay waxyaalahaas magaalada waa la qabsaday waxyaalahaas sheegan waa been dagaaladan kolleyba waxay ka socdaan meel la yidhaha sidilabi ilaa waxay ka socdaan buufa u kala qaatay markas waa taa guddoomiye wararaan helna waxay sheegayaan xabaddu inay ka dhexdhecayso magaalada marka arrimahaasi maxaa ka jira waxaas waa dacaayad maxaa magaalada geeskeeda bartamaha oo meel la yidhaha sidilabi ilaa ismaaquul xabadda ay ka socotaa magaalada weli lama soo gelin xabadaana weli magaalada dhashiika iyo aad u dheeray kolley dhashiika waa taqaanaa dhashiika kusoo dhacay maana magaalada xabadaha yar goos waxay ka socdaan sidilabi iyo buufa oo dhexdooda ay ka socdaan welina magaalada wax xabad ama soo gaaray ciidan ma jiraan markas wararka qaar waxay sheegayaan ciidankan inay yihiin kuwo dawladdu ay dirtay oo loogu talagalay inay ammaanka xasiliyaan adinkuna aad ka hor imaateen marka arrimahaasi ma jiraan waxyaalahaas wax kama jiraan waxyaalahaas waa beerihii haysta magaalada isku haysta dawladdana ciidan ay soo dirtay oo maanta ma jiraan laakiin wararka waxay sheegaan mashiinka nimana ciidamada dawladda kamid ah oo tali odayaal ah ciidankooda tiknikada ay xukumaayeen ayaa socota laakiin beel iyo wax qas wata ayaa magaalada kusoo duulay maana cid magaaladan nabadgelyaa ka jirtay wax dhibsoo kama jirin haddana magaalada xabadeeda ma soo gaarin way socotaa xabadda guddoomiye marka dagaalkan hadda ka socda magaalada marka agagaarkeeda goormuu bilowday ma noo sheegi kartaa saaki salaadii magaalada magaalada lagu soo duulaya ayay dagaalka bilaabeen meel la yihahdo waa cuneyna waa caweyna ay ka bilaabatay xabadda saaki salaadii dadka xabadda kusoo kaceen oo efenderi ah efenderihii kadib xabadda waxay u naqatay dhinaca buufow ilaa ilaa ismaaquule hadda dhishiika ay isku bedeshay hoosha laakiin kuwii xabadda waxay ka bilaabatay waa cuneyna waa caweyna meel la yihahdo kadibna magaalada xabadda waa ka dheeraatay haddana dhishiikooyin iyo waxyaalahaas soo dhacay maana xabadda waxay ka socotaa kadilori ilaa muuse maaquule meel la yihahdo ilaa buufow xabadaha yaryar laakiin dhishiikayaal ayaa soo gaaraya xaafadaha waa cuneyna ilaa baytland waxaad sheegtay in lagu soo duulay marka yaa ku soo duulay marka yaad ula jeedaa dadka kusoo duulay kulleyba dasiikiyaasha meesha shiimida daibo qabaayil beerada isku ay labadan beri ceelwareegow ilaa buufo ceelwareegow sagaaro dhulkan dagaalkii ka socday ayaa kamid yahay laakiin dasiikooyinkan oo hadda magaalada kusoo dhacaya laliyaabaya maana daibo laba qolo oo isdagaalaysa ahaayeen oo markastana baaqa ujeedi jiray haddana xabadda magaalada kama socoto waxay ka socotaa waa meel la yidhahdo buufow iyo ismaaquule ilaa fidilada ay ka socotaa laakiin waxay ka bilaabatay waa cuneyna waa caweyna meelada ay ka bilaabatay dadkii soo weerartayna waa la jebiyey marka xabadda hadda waxay ka socotaa meel deex iyo buuro dhexdooda ah laakiin magaalada xaafadaha baytulaas iyo waa cuneyna waxaa kusoo dhacaya nashiika xabarihiisa aad iyo aad ugu soo dhacaya markas